بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتسجيلات الحسين الإسلامية مضبست عشر ذا الدين الحسيني halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii afar iyo kontonaad ee kitaabka cabishujaaca waxaana soo jeedinaya sheekh moxamed sheekh cumar dirir waxa aynu ku dhex jirnay baabkii ka warramayey udxiyada neefkaa la qalayo maalinka ciidda carafo iyo labada saddexdaa cisho ka dambeeya wuu soo sheegay neefkan iyo xukunkiisa iyo neefka gudaya waxa uu ka warramay marka waxyaabaha kale habboon iyo neefkaa wixii laga yeelaya hilbihiisa waxauna wayustaxabu cinda dabx waxaa sunaa marka la gowracayo khamsatu ashyaa shan shay in la sameeyo neefkan kolka la gowracayo shantan arrimood ayaa habboon atasmiya in ilaahay magaciisa lagu gowraco waasalaatu cala anabiyi sala allahu calayhi wasalam iyo in nebi maxamed lagu saliyo sala allahu calayhi wasalam waistiqbaalu lqibla iyo in qiblada loo jeediyo waatakbiir in allahu akbar lagu gowraco waadducaau bilqabuul inuu ilaahay aqbalo in lagu ducaysto intaasi buu haboon yihiin ta u horeyso weeyaane bisinka aayaddiibaa u daliilo ku sugnayd suuratu lancaam ilaahay baa waxau ihi fakuluu mima dukira smu llahi calayh ilaahay magaciisa shayga lagu gowraco cuna xadiidkii saxiixu muslim ku sugnaana waxau ahaa inuu nebigu uhi bismi illaahi wallaahu akbar labada sidaa isu raaci waaya xagga ducada in la ducaysto marka neefka la gowracayo waxa u daliila isagana xadiidkaa kale rasuulka sala allahu calayhi wasalam ka soo arooray inuu laba wan ku duceeyey ku gowracay udxiyada markaasaana wuxuu uhi bismi illaah ilaahay magaciisaan ku gowracaya allaahuma taqabal min muxamedi wa aali muxamedi wa min ummati muxamed ilaahay ou ka aqbal nebi maxamed iyo xigtadiisa iyo ummadiisaba intaba ula niyoodaye allaw ka aqbal sidaasuu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam taasina waa duco xagga salliga nebiga lagu salliyaya calayhi salaatu wasalaam waa meel dikriga ilaahay lala jideeyey oo ilaahay yadkuru llaha fii ayaami lmacduudaat ilaahay xusa maalmo tirsan oo maalmaha ciidda iyo inta ka dambaysa ah dikriga kuwa u qaalisan baana ku jiraa salliga rasuulku sala allahu calayhi wasalam xagga qiblada iyo in neefka loo jeediyo kollay meel un baad u jihayn lahayne halkaasoo ah ashrafu ljihaad wixii cibaado o dhan iyadaa loola jihaystaa neefka gowraciisuna waa cibaado sidaa darteed baa halkaa loola jihaysta neefkii haddii aada halkaa u jihaysana kii gowracayana wuu u jihaysta ayay ka dhiganta wada qofku marka had iyo jeer neefkii ujeediyo isaguu ujeedaa ayay ka dhiganta bisinka iyo ilaahay magaciisaoo la xuso bismi illaahi allahu akbar la ydhaah waxay meesha ka saartay inuu isbedelay gawricii hore ee islaamka ka hor habkii wax loo gawrici jiray iyo ciddii loo gawrici jiray inay isbedeshay baa la muujinaya bismi illata walcuza wamanaata haalifata alkhra waxaasaa lagu gawrici jiray sanamka cuse iyo kalaato iyo ayaa loo gawrici jiray diwey neefku waa neefkii meeshuna waa meeshi laakiin macbuudku kayru lwal ka loo gawracayaa kii hore maha wey habkii loo gawraci jiray wuu isbedelay ciddii loo gawracayeyna way isbedeshay marka waa inaanay isku darmin meesha waa in tawxiid la muujiyaa shirkigu waa inuu ka baxaa qul ina salaatii wa nusukii wa maxyaaya wa mamaatii lilaahi rabbi alcaalamiin intaasoo arrimoodba meesha loo cuskanaya waa inaha aynu sheegno waducaau bilqabuul oo inuu dee waa cibaada ilaahay baa lagu dhawaanayaaye inuu ilaahay aqbalo labadii ilmo bani aadam markuu qaabiil u hanjabay haabiil ee uhi la aqtulannak wallahi inaan ku dili wuxuu uhi inamaa yataqabalu allahu min almuttaqiin war maxaad igu dilaysaa ilaahay ka alla ka cabsanayu ka aqbalaay aniguna taqwaan yeeshay adna waa lagaa waayay marka alla ka cabsi leh ka alla ka cabsi inuu ilaahay ka aqbalaa marka walaalow haddii ilaahay iga aqbalay alla barigaydii oo ay muuqatay maxaad igu xaafidi buuri odigana ilaahay kugu soo celiyey taasi waa habkii loo gowracay iyo wixii la yeelayay wuxuu xusay kolka wixii kale lasii gudbanaa qof wuxuu walaa yaakulu ma cunayo almudaxi kii udxiyadan sameeyey shay-an waxba kama cunayo min aludxiyati almanduura neefkii udxiyada ahayd ee lagu nagray wayaakulu waxbuu ka cunayaa min aludxiyati almutadawaci biha neefkii isagu lagu sunaysanayo walaa yabiicu waxba kama iibinayo min aladxiya neefka udxiyada hilibkiisa waxba kama iibin karo wayucimu alfuqaraaa walmasaakiin fuqarada iyo masaakiinta baahanna waxbuu ka siinaya habka loo farsameynaya waa sidaa udxiyadani iyadoo lamida hadigii waa laba qaybood waajib iyo sunni teeda waajibkaahi waa tawnada ku galo masalan qofku waxa uhi lilaahi an udaxiya aw an adbaxa shaatan fii hada alciid almubaarak alqaadim ilaahay waxa uu igu leeya on isku waajibiyey ciiddaa berri soo gelaysa inaan neef gowracabi inaan neef gowraco ayaa ilaahay igu leeyay ama aan udxiyeeyo macnaheedu waxa wey neef sunnuha wuu isku waajibiyey waa nadar rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam isaga oo taa ka warramaya iyo nadarka dee wuxuu dhiirigeliyey nadarka in la fuliyo qofka shay cibaado ah nadar ku maraa ee ku galaa ha fuliyo wixii cibaado ah markuu qofka ku nadaro waajib buu noqdaa wixii xaaraamana laguma nadaro oo hadduu qofka ku nadarana kafaarun buu samayn oo xaaraantii samayn maayo waajibna laguma nadaro leanna waajibka hore usii waajib ahaadaa inaad isku waajibiso looma baahna taxsiilu lxaasil baa laha shaygii xaasilkaa sii xaasil garaysa waxba kordhin maysa marka shaygaa sunaha oo lagu nadaraa waajib buu ka dhigaa marka udxiyada waajibkaa waxba kama cunayo laakiin dee sadaqon buu bixinaya waa shay cid kale uu quuray u daayey aan ku wareejiyo wayaakulu min aludxiya almutatawaci biha udxiyada waxbuu ka cunaya iyada sunaha ah nabigu calayhi salaatu wasalaam oo xadiiduu warinaya salamatu laqwa bukhaari iyo muslimna ku sugane waxau ihi man daxaa minkum falaa yusbixanna bacda haalifatin wa fii beytihi minhu shay waktigii hore waxau yihi ninka idinka mida odxiyo sameeya waagu waxba iyuu uga baryi macnaheedu waxa yagu ka cuno mooy inta kale ha qaybiyo oo ha dhamaystiro sanadkii sanadkaa ku xigay kolkii u yimi ayaa asxaabtu waxa ay yidhaahdeen ma sidiiba sanadkii horeanu samaynaa oo waanu kala dirnaa miyaa waxaana maalinkeenu ku adxiyaysan waxba lama soo hadha miyaa mee wuxuu uhi kuluu waadcimuu wadakiru wax ka cunoo dadkana wax ka siiyo iskala kaydsada sanadkii hore waxaan sidaa u idhi kaana binnaasi jahdun fa aradtu an tuciinuu fiiha sanadkii hore waxaan sidaa u ihi dadka gaasha haysa markaa dabeetana in lagu gaasho baxaa baan doonaya cidiguna inuu farabato oo la isgaadhsiiyo alxamdulilah sanadkan dhaqaalo wuu kordhay wax iska cuna waxna ka bixiya waxna iska kaysada xadiidkaa saxeexeynka ku sugan wuxuu tilmaamaya sadaqada udxiyadaa sunnaha ah inuu qofku waxna ka cuni karo waxna uu ka sadaqaysanayo wayudcimu alfuqaraa walmasaakiin intana wuu raacinaya fuqarada iyo masaakiintiina waxbuu ka siinaya labadaba waxaa tilmaamaya inuu qofku wax ka cunayo oo inta badanna bulshada ka siinayo ilaahay baa wuxuu hi waa aayaddaa suurat lxaj ku sugan walbudna jacalnaaha lakum min shacaa'ir illaah calaamooyinka diintaee waaweyn buu kamid yahay geela hadiga loo wada lagu gowracayo xaramka lakum fiiha khayr khayr badan baa idinku sugan mid adduunya mid aakhirada fadkuru isma allahi calayha sawaaf iyadoo saddex adin ku taagan magaca ilaahay ku gowraca faidaa wajabat junuubuha marka neefkaa dhinaciisu u dhaco ee dhinaca u dhulka dhigo fakuluu minha waacimuu ilbaa-isa alfaqiir wax ka cuna miskiinka baahana xayraanka ana ee soo yuganna ee la soo taagan baryada wax ka siiya fakuluu minha waacimuu ilbaa-isa alfaqiir idina wax ka cuna waa la barakaysanaya saa daraaddeed baa rasuulku sala allahu calayhi wasalam sanadii xajatulwadaac markii uu gowracay boqol neef midba waslad yar baa looga soo jaray wax yar yarigaa lagu wada riday maraqiibuu cabayn hilibana waa ka dhadhamiyo xaggii dawaafku u kacay marka udxiyadiina saasaa loo barakaysanaya iyadana halkaa waxaynu ku dhaafnay udxiyadii teedii waajibka ahayd iyo iyo teedii sunnaha ahayd markaa arigaa qaaliyoobay yaa loo daynaynin dadka dhaqaalaha haysta ee heli karaya ha ka farxiyeen masaakiinta maalmaha ciid iyadoo waxyaabaha wadankeenna ugu qaalisanba hilibkii uu ka mid noqdayba xagga raashinka marka la eego markaa qofkii wax heli karaya way iska fiican tahay inuu dhowr neef qabo marka xoogaa joogada intii uu mafrish ku bixin lahaa ee lagu qayri lahaa mafrishka boqolka dollar uu ku bixin lahaa shan neefoo ariga labaatan dollara intuu ku bixiyo kawar soo dalkiina uu geliyo reer miigii uu lacag halkuu ka siin lahaa meelo kale iyo wadamo jaarka ah uu ku caawin lahaa ummaddii oo dhammina way ka wada dhacday oo u ducaysa dhaca isaga laftiisa ka dhacday isagiiyo reerkiisa afar neefna ha qaybiyo midna xaafadda ha kusoo reebo bal faa'iidada weyne kasoo baxdee intaad dee qarxin lahayd oo qayin lahayd oo isu camirin waa sadaqooyinka u fiican bay ka mid nabiguna calayhi salaatu wasalaam munaasabaad gaar ah lama eegan jirin un allabariga iyo ducada macnaha ducada waxaynu u naqaanaa xoolaha la qale lagu allabaryay wakti gaarun lamu eegan jiro markuu ari helaba uu iska qali jir markuu geel helaba uu qali jir si masaakiintiiyo jaarku ay u dhargaan bariiskii waa la helayaa baasadii waa la helayaa martida timaadaa waxay odhanayaan hilibma yaalla a marka taana waa baraarujin wey fasalkan kale aynu u gudbi lahay waxa weeye mid hadyiga iyo odxiyada iyo baabkiisa lagu sheego ah alcaqiiqa walqashi wey soomaalida waynu uma badantay nasiib wanaag inkastoo qaar badanna wax dayacaan waaya bal marka ubadka uu kuu dhasho maxaa laga yeelaya caqiiqadu markeeda hore waxa weeyaan waxaa lagu tilmaamaa waa goynta wey caqiiqa waa shayga maqtuuca ahee la jaro ayaa la idhaha caqiiqun caqiiqatun waa maqtuuca shayga la gooyo marka waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay timaha yilixda ah ee ilmaha yari uu leeyahay ee uu ku soo dhasho kuwaasaa markooda hore caqiiqo la ydhaha neefkii laga qalayeyna waxa loo bixiye caqiiqa haddii af soomaali ahaan la eego yilix iyadoo loo bixiyo kale wey saasay ka dhiganta inagu timaha yilix baynu naqaanaa marka neefkii waxa loogu bixiyey caqiiqo dee waktigii la jarayay timaha ah ayaa neefka la gowracaa waxaa markaa islaamku uu jideeyey ilmaha yar inan iyo inan mid kasta ha ahaadeen xuquuqda uu siiye waalidka lagu leeyay buu ka mid yahay alcaqiiqa neefkaa la gowracaya ama xoolaha la gowracaya waa xaqa uu ku leeyahay ubadku waalidka siiba aabaa ina lilwalad xuquuqa cala alwaalid kamaa ana lilwaalid cala alwaladi xuquuqan mid waliba ka kale xaq buu ku leeyahay maalintuu dhasho marka hore urta uurka uu ku jiro ama intuu tagooga ku jiru xuquuq ku leeyahy oo markuu uurka ku jiru xuquuq ku leeyahy oo markuu ifka yimaado xuquuq ku leeyahy haddaad maqasho xuquuqul insaan baa ubad leeyo loo ilaaliya islaamkun baa u ilaaliya hamhamlayaasha gaaladu iyagu waxay leeyihin ilmuhu ilaa u soo dhasho xuquuqba ma leh markuu tagooga ku jiro iyo markuu uurka ku jiro wuxuu yema naqaamo dad iyo duuyo midna kuma tirsanad ay kuleeyahin kaasiyo bahal toona markaa kolka uu dee tagooga ku jiro xaqa uu aabbaha iyo hooyadaba ugu leeyahay waxa weeye inay ilmihii hab xalaala iyo meel xalaala u eegaan oo ay xaraamka ka ilaaliyaan taasi wey markuu ilmuhu caloosha ku jirana dee xaqa loogu leeyahay waxa weye in halkaa lagu ilaaliyo haday tahay korintiisa iyo haddii ay tahay allabarigiisa iyo haddii ay tahay marka galmada xataa la samaynayo ayuu nabigu lahaa calayhi salaatu wasalaam shaydaankaa la yska naaro allahuma janibna wajanib shaydaana maa razaqtana ilaahay naga iyo shaydaanka na kala durki oo ubadkaad nagu arsaaqaysa ilahay ka fogey daalkaasi wuu faydasho badan yahay wuu balaayo badan yahay wuu gabaara burdo badan yahay ilaahay ubadka iyaga ilahay ka fogey haddii halkaa welad ka soo baxa buu nabigu yihi mar haddii islaamtii shaydaanka uu ka naaray iyana ay naarto shaydaanku waxba ma yeela buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalam mar haddii ducadaan ala akriyo bisinkaa adducaa cinda aljimac marka halkaa lasoo dhaafo ilmihii lama soo ridi karo mar haddii uu calooshaa galo halkaa ilaahay uu ku abuuro makhluuq buu noqday ilaahayna wuxuu inoogu mano sheegay alam nakhluqku min maain mahiin fajacalnaahu fii qaraarin makiin miyaanaan cadhuufyar idinka abuurinoo aanaan idinku ilaalinin rixim sugan aanaan idinku ilaalin halkaa sugan baa loo daynay ilahay inoogu mano sheegay sidaa weeye ilaa in culimada qaarkood ay tilmaameen culamaau tarbiya hooyada oo la dhibo oo la cadaadiyo oo ciishootaa waxay cadaadis ku tabeynaa ilmaha maarin dhakhaatiirtuna ay ka markhaati fureen haddii hooyadii la cadaadiyo diiq la geliyo oo cadhadu ay ku badanta atiraad iyo saamayn bay ku leedahay xataa ilmaha caloosha ku jira marka ilmaha sida loo rabeynayay ka mid tahay in hooyadii la la ilaaliyo la dhaqaaleeyo markuu soo dhacana xuquuqdiisa waxaa ka mid ah in dhegta bidixna dhegta bidigna laga ada amase bidixna laga aqiimo way soo aroortay in loo yar macaaneeyo oo caalam buu kusoo kordhay waxaa la akalayaa noocyo uu yahay nacaan yar timir yar halkaa loo mariyo dhanxanaka siduu nabigu u barakeyn jiray calayhi salaatu wasalaam oo marka uhoreysa timirtaa yar baa lagu canqarin jiray waa marka uu soo dhaco wey marka uu toddoba cisho jira ilmihii adduunaya waxaa loo sameynaya gudniinkii caafimaad ahaan hadday suuragalto waxyaalaha aanay ku ahayn iska xijinaya magac wanaagsanna waa in loo bixiyaa jilaal iyo xagaa iyo qaxoonti waa inaan lagu taarin magac wanaagsan baa loo bixiyaa cabdiraxmaan iyo cabdullaahi iyaguu nabigu ku tilmaamaya magacyada wanaagsan xuquuqday ka mid tahay in timaha intoo laga xiro ama haddii laga xiri kara waa in laga gaabiyo in lacag lagu miisaamo dee dolarna waad ku miisaami kartaa toban dolar shan shilinna waad ku miisaami kartaa marka adigu hays cawarine miskiinka wax cutaraad ku miisaami dee berigaa hore wax iskhilaafay maahina xasan iyo xuseen iyo markii laga jaray faadima dee daraahim iyo waxbay ku miisaamteen iyaduna way wanaagsantay haddaad usii buurbuuraysana adugbaa kordhistay barakadun baa sii badanaysa xuquuqdaasay ka mid tahay ilmaha uu leeyahay walqashan walqashan walqashu markaa xukunkeedu waxa ay u badan yihiin culimadu inay sunno tahay aimada qaarkood daawud madaahir uu ka mid yeelaana waa waajib laakiin waa sunne sunne aada u haboon oo fadli badan haddii markaa aan waalidkii uwalqalin ilmihii intuu yaraa waktiga uu helo uu uwalqali karaa haddii looga walqali waayana markuu weynaado isu walqali karaa walqashaadi maadaa cunay waxyaheedi waa kinin ku hel walqashiisu waxyaheeda wax ka cuna isaga laftiisa waxay u daliishanayaan xadiidkan soo socdee sheegaya ilmaha walqasha waa loo haystaa wuu u rahman yahay ilmuhu walqashiisa buu leeyahay xadiidkan soo socdaa mar haddii lagu haysto haddii aabuhu kaa kaaga ridi waayey dee adugu wa iskaga rid oo wanka iska qala hadii ilaahay xoolo ku siiyey haddii hooyadu ka qasho inkastoon lagu lahayn iyana waa fiican waa asixi waa sadaqo wanaagsan sunnay samaysay fiican kaalin wanaagsanna way buuxisay islaantu hadduu odaygii dayacay ama heli waayo iyada heshay ay waay walqasha xukunkeedii iyo tacriifkeediiba waa tilmaanay waktigeeday dhacdaa oo inagaa sheegnay de waa kan kuu xusayaba waa maalinta toddobaad hadday dhaaftana waa goortii la haleelo marka uu haleelo qofka waxay se fawaariqeeda ka mid ah oo ay kaga duwan tahay baabkan hore waa iskaga mid horta xagga neefka la gowracayo neefkii gudaya hadiga iyo odxiyada ubatanna gudaya neef lasoo midho xul ah waanuu yahay oo dee arifif kaan ahayn waxayse ku kala duwan yihiin laa tajuusu fiiha almushaaraka neefkaa hore waxaynu soo arkaynay ama hadiga ama odxiyada in toddoba qof wadaagayeen ama dhowr qof ay isku darsan karayeen ishinka tan la iskuma darayo oo dhowr caruura xaafaduhu marka ay isugu hagaagaan odhan maayaan aan isku darsano mid walba gaarkeedaa la doonaya in ilmahan lagu tafaa-ulo inuu ilahay gaarkiisa u barakeeyo intaa waa kaga duwantao may soo aroorintaas wacawl walcaqiiqatu walqashu mustaxabatu waa sunni wahiya neefkaasi addabiixatu cani lmawluud wahiya walqal waxaa la idhaahdaa addabiixatu cani lmawluud ilmaha la dhalay waxaa laga gowraco yowma saabicihi maalinka toddobaad wa yudbaxu cani lgulaam inankii waxaa laga gowracayaa shaataani laba neef wa cani iljaariyati shaatu inantiina neef wa yudcimu alfuqaraa walmasaakiin waxaa wax laga siinayaa fuqarada iyo masaakiinta xukunkeedii waa sunna bukuri waana neefka la gowraco maalinta toddobaad ha xadiidkaa tirmidi warinayaa u daliila kollay waa xadiid xasan oo algulaamu murtahanu bicaqiiqati ilmihii waxaa loo haystaa uu rahman yahay walqashiis yudbaxu canhu yowma saabic wayusamaa wayuxlaqu ra-su waa laga gowrici maalinka toddobaad magac baa loo bixin dhakadana waa loo xiiri dadku way ka yaro shakeeno ilmo yaroo mujo ah sidaanu makiinadu marin ba idhaahno figtuna dhaqdhaqaaqayso halkaa nasintiiyo kugta la idhaahdo inta aada xiiri kartana waad xiiri haddii dee qof gacanta ay gelinaysaa waad joogana yuu dhakada shalina dee maqas dhuguntaa ugu warsada ama cagaf baa jirta imaka waxyaabaha ugu xiiro caqa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam cani alxuseyn bishaar riwaayada xaakima abi aalib laga warinaya cali bn abi aalib laga warinaya waxay leedahay waxa uu nebigu neef ka qalay xuseen kolkaasuu yihi faadimay dhakada u xiir timaha waxu miisaanmo oo lacagana bixi markaa waa la miisaamo waxa ay noqdeen dirham adigu waa aathaar is wada xoojinayso qaarkood xasan gaari kara qaarkood xasan gaaraya qaarkoodna saxiix riwaayada ku xigtaana waxay leedahay nebigu wuxuuna faray inanka inaan laba ka qallo inantana neef masaakiintii fuqarada la isaga laftiisu rasuulku sala allahu calayhi wasalam sidaa dee halkaaba ku xusan neefka waxa uu ka qalay labadiisa inan buu maaragtay midba mid ka qalay laba kama qalin xasan iyo xuseene midba mid ayuu ka qalay marka halkaa waxaa ka muuqanaya inanka haddii la doono in mid uun laga qali karayo intuu qofku helana laba wanaag inanta in laga eexday maaha sida war dadka liita ay u fasiraan meel wal oo wax laga sheegaba laakiin waxaa iska macruufa soo ururka xigtada iyo jaarku inaanay isku mid ahayn marka inaan dhasho iyo marka inani dhalato soo wax jira maaha marka inan dhasho walqashii goorma weeye ayaa iska badan iyo walqashii miyaanad na siinay iyo waa berritee kaalaya kolba mid baa suuka kaa helaya waad ballanin kun labaad baa ku helaya waad ballanin toban iyo labaatanba gaadhay laakiin si kastaba ha ka ahaatee inanta aada ururkeeda uma badno mar kastoo martidu sii badatana dee waa in cunada la kordhiya xikmadahay ka midtay taas waaya fuqarada iyo masaakiinta ayaa la siinaya waxaa wanaagsan in aan qayrinka lagu wada bixin laakiin badhna la kariyo xataa inta badanba la kariyo dadka kalena wax laga siiyo qayrinkana lagu bixiyo ciiga way sii xusaan kutubaha qaarkood in maaragtay daliil si ay u yeelataba macaan lagu kariyo oo lafaha la jabininoo way jiraan kutubaha waa qorayaan waa iska tafaa'ul unbay leeyihiin dhinaca ay ka yar dugsanayaan waxa weeye waa iska tafaawul ilmuhu inuu wanaagsanaada iyo inuu taabagala iyo inaasu baabkaasi waa kaa wey marka sidaa waxaa dee kolleyba goorta la qalayaana ay tahi markuu waalidku helo laa yukalifu allahu nafsan ilaa wuscaha nafna ilahay kuma mashaqaynin waxay karayaan mooye wax kale sharciyan marka loo eego waalidku waktigaa ilmuhu dhashay hadduu gawraci karayo haddii aanu gawraci karaynina waxba laguma le xataa inuu soo qaleeya waajib maaha iyada laftigeediina waa sunaba digtaa waxaynu uga jeednaa inay islaantu dagaal odayga kula gasho maaha neefkii taraaraha iyo neefkii walqasha iyo kii hangafta lagu dhigaya iyo waxaasunbay dagaalada qoysku mararka qaarkood ka bilaabma yar yarka ah maya waxaan istiaacadu ku xidhan yahay baabkaana halkaasaynu kaga gudbin kan kale aynu ugudbaynaa waxa weeye ilaan kitaabku wuxuu yahay waa kitaabkii nolosha fiqiga iyo axkaamta waa nidaamkii samaawiga qur-aanka iyo xadiidkiiba sharxaya marka dhinac walba waxbaa laga odhanaya kitaabu sabqi wardamd waa kitaabkii tartankiiyo shiishka sabqiguna waa tartanka ramyiguna waa shiishka in dadku tartami karaan shiish iyo dhugtankana baran karaan ay habboontay taasi ay sunno tahay waxaa u daliila aayadda ilaahay uu ihi waa waxa ay ku sugan tahay suurat lanfaale wa aciduu lahum mastatactum min quwati min quwati wamin ribaadi اlkhayl turhibuuna bihi caduwa allahi wacaduwakum waaaakhariina min duunihim laa taclamuunahum allahu yaclamuhum aayaddaas saasaa ilahay ukuul waxaa gaalada u diyaarsataan wixii karaysaane awooda ma staطactum min quwa cidda lala hadlayaana waa islaamka wey islaamku quwadoodu waxay u adeegeysaa xaqa quwadda gaaladuna baailka u adeegeysa marka quwadda baailka lama ogoleeta khayrkaa la ogolya haddii quwadda khayrku ay meesha ka baxdo dee tii baailkuunbaa imanaysa waana ta aad arkaysa maanta quwaddii baailku way shaqaynaysaa oo ilaa nuclear bay maraysa quwaddii xaqana waa la aamusiyey maalin walba ta la yidhaahdo xoogaa yar bay samaysanaysa dowladaha islaamka ayaa qaylada afka gacanta la saaraya maalmahan dhaweyta eeraan iyo kuuriyada waqooyi baa aada looga hadlayay eeraan way odhan kari weyde waanu samaysanay nuclear laakiin waxay idhaahdeen qeyb madaniya ama aan xarb iyo dagaal ahayn ayaanu u samaysanaynaa min fadlakum maaha kii dagaalka bay idhahdeen kuuriyada kuuriya shimaaliyana maxay tidhi kii dagaalkaanu samaysana dad soo hindhisa bay idhahdeen waanu samaysanay bay idha anagu weliba waa kii dagaalka bay idhahdeen maraykankuna waxba kama odhanina wuu ka aamusa wuxuu yihi camaliyatu salaam bal hana la wada hadashiiye un habnoocaas marka cumuuman iyagu way arkayaan labadaa quwadood inaanay usinayn quwad islaam samaysanayo iyo quwad gaal samaysanayo nooma sina bay leeyihin waana run dee weeye oo midna waxaa laga yaabaa inay diin itaal kasta halaatee iyo xaq ugu adeegtay iyo dad muslimiina midna iyagay garab taagantahay marka ilaahay qur-aanka soo dejiya ummadda abuuray baa sidaa yidhi waaya nabigu calayhi salaatu wasalaam aayaddaa markuu fasiraya wuxuu yihi alaa ina alquwata alramyu alaa ina alquwata alramyu alaa ina alquwata alramyu waan awooddaa ilaahay uu sheegay dad yaho waa shiishka in shiishka lagu tababar qaato wey oo waxaa la yidhi dagaal gondahaagu ka dhashaaye dagaalkuna dabcan la iskama ridayo una meesha uu ku haboon yahay buu marayaaye dadku ha iska tababarnaadeen buu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam isagaa tababarnaa iyo asxaabtiisa iyo kuwa culimada iyo kuwa caamada iyo kuwa yaryarka iyo kuwa waaweynka mid walba marka aayaddaa kolkuu fasiray la ilaahay qur-aanka wuxuu soo dejiyay si uu fasiree sidaasuu ku fasirey koorso tababar buu asxaabtana geliyay sida uu tilmaamayo xadiidka saxiixa ee bukhaari ku sugan kolkaasuu yihi hala barto shiishka marka asxaabtii oo laba gruub ama laba tiim iyo laba kooxood u qaybsamay oo dhugtamaya oo shiish baranaya ayuu kusoo biiro kolkaasuu ku hambeliyey wuxuu hi irmuu bani ismaaciil ilm reer bani ismaaciilow macnaa nebi ismaaciil qoladii ku abtirsanaysay shiishka halkaa ka wada aabihiin ismaaciil waxa uu ahaa nin aanay dhulka uga dhici jirin oo raamiya fa ina abaakum kaana raamiyan irmuu wa ana maca bani fulaan shiishka wada aniguna kooxdaasaan ka tirsanahay ila wax dhexdhexaad la yidhahdaa ma jiro haddii la isqabsadee haddaad xataa fagaaraha tarabuunka taagan tahay kollay dhinacun baad la yaro safanta ananuna kuwanaan ku jiraabuy dee nebigii weynaa garsooraha dadka u ahaa markii uu koox ku biiray ayay kuwii kale gacmaha laabteen waar dee wada buuli markaasay idhaan maxaanu wadnaa soo adiga tiimkaa xoojiye koox baad xoojisee irmuu fa ana macakum kullakum wada buuli intiina o dhan baan idinla jiraaye macnaha wax ay idinkaga adkaan kalaan ku biirin maayo ama waa laga yaabaa marna inaa iyaga la joogo marna idinka saasuu ku qanciyey nabigu calayhi salaatu wasalaam nusuusta baabkan u daliila waxaa ka mid ah nabigu calayhi salaatu wasalaam tartan buu u sameeyey fardaha allatii udmirat faraskii la carbiye la layliyey iyo faraskii aan la layliyin labadaba waxa uu u sameeyey tartan waanay kala dheeraynayaan dabcan kaasi halkaasuu ka bilaabaya halkaasaana lagu joojinaya qolaban kalena halkaasay ka qaadaysa halkaasay ku joojinaysa tartankaa ibnu cumar baa ka qayb galay sidaasaa uu ahaa arrinkiisu waxaa kale oo dee iska macruufa rasuulku sala allahu calayhi wasalam xaasaskiisa mid ka mid a caaishaa dee waa kii la tartamayay tartan bay wada galeen kolkaasaa dabadeedna nabigu alay nabiga caleyhi salaatu wasalaam ay ka dheeraysay islaantiisu marka warra ninka islaantiisa imika la beratada dad waalan unbaa lagu xukumaya la odhanaya asheekh iyo islaantii s kuwa isla waasha macnaha naf xayaatada waxay dhadhan ku leedahay marka dhinacyada mubaaxa ah ee iska jaa-iska ah ee kor ruuxda loo raaxeynayo kor jidhka loo raaxeynayo intaba dhismaheeda waa dabcan tartan dee aan qaawanaan iyo faydnaantaona lahayn iyana waa iska asuran ma meel asuran bay ku tartamaya waaya kolkaa nabigu calayhi salaatu wasalaam way ka dheeraysay mar damba haddana ay tartameeno markaasu berigii dambe yaro cuslaatay ayuu ka dheereeyey nabigu calayhi salaatu wasalaam markaasuu hi tan tii hore udhig ila rag iskuraya rag iyo dumar iskuraya moogta markaa wuxuu hi tii hore ad iga badisay tan baa loo dhigaya marka waxay tusinaysaa waa tusaalahaa nebigu waxaasoo tusaalayaalo kama inaan heleen haddii uu malag ahaan lahaa laakiin basharnimada tusaalaha uu ku ahaa mudaacabada macnaha dumarka in dee la maaweelinayo oo loo raaxaynayo oo moralkooda iyo qalbigooda iyo caatifadooda kor loo soo kicinayo way tusinaysa iyo siduu nebigu calayhi salaatu wasalaam warihiisa ula dhaqmi jire wanaagsanay waxaa kaley tusinaysaa dee dhismaha qofku jirkiisa uu dhisayo iyo diyaar garowgiisa inay rag iyo dumarba arrin la gudban tahay laakiin fii xuduudi shariica wa shareecadda xuduudeeda iyadoo laga baxay haddii hablaha iyo inamada shaal iyo surwaal sports oo dhag lagu siiyo loo geliyo dabeetana laydhaa kubad ciyaara ama xataa hablihiiba laydhaa waa laydin daawanayaa ee dharkaa gashada oo dee garoonka ku ciyaara maxay tahay taas taasi arrin ma aha gabadhu jirki way ku dhisi kartaa gurigeeda dhexdiisa iyo meesha asturan ninkuna waa sidaas oo kale caaishana waa markaa dee xadiidkaasi waa u daliyay laakiin mar walba fitna iyo xaraami waa inaanay meesha kasoo baxayn iyo wax ummadda foolxumo ku ah waaya kitaabu sabqi warami waa kaa wey xadiidkuna waxa uu ahaa laa sabqa ilaa fii khufin aw xaafirin aw nasli laguma tartami karo wax aan ahayn gaadiidka iyo hubka gaadiid iyo hub baa lagu tartami karaa wixii cag ballaaran oo geela ah iyo wixii qoob leh oo dabeer iyo farasa iyo wixii caaro leh oo hubka ah intaasaa lagu tartami karaa marka dee waktigan casrigaa haddii uu soo kordhay hub leebkii iyo qaadsadii aan ahayn oo faraskii iyo awrkii lagu tartamayeyna diyaarado iyo tawangi ay bedeleen miyaynu ku ekaysanaynaa unkaa waktiga nabiga mise kana waynu uga qiyaasanaynaa waa lamid baynu leenahay waa lamid wey waa lamid weeyo tatawurka wax waliba uu qaadanayo waa loo gudbaya isagana lagu tartamaya meelaha had iyo jeer la isku sahansadana waa ka mid oo dawladaa tartan samaynaya macnaheedu waxa weeye ishaa la isgelinaya isha meelaha la iska sahan geeljiru had iyo jeer qofka saaxiibkiisa kale intaanu la dagaalamin buu ohan jiray maadii bixi afarta geelaa la boobaya marka hadduu kaga adkaado wuu uga xagaynaya hadduu kaga adkaado minjuhu usaaraya minjagaraad buu usaaraya malaa rag badan nima lagdamini ko intaaba hadii uu markaa uu ogaaday qiyaastiisi halkay taaganta iyo ukiis iyo ciidankiisu halku taagan yahay goordhow haddii ay saseegaan wuxuu ugu soo hagaagaya wuu yaqaanaa iyo wuxuu u diyaarsanaya dadkan dawladaan iska ballaadhay hubka helay ee dhaqaala helayna waa geeljirahaas waa sawir yaroo kooban oo kii daciifa la harawsanayo oo kii awoodle si looga waadanayo waaya arrinta markaa lasoo xidhiidhi kartaa waxa weeye tartanka noocana la gelayo xikmadiisa waa sahantay islaamku uga jeedo ma aha wakti lumis laakiin waa dadkoo dad adag noqda oo aqwiyeah oo adduunye iyo aakhiraba waxu qabsan kara oo cid dhibaysa iyo cadowba iska celin kara oo jihaad ugu diyaar garoobaya wax kale iska daayo caalamka islaamka sacuudi arabian ayaanu soo marnay oo inamada jaamacadda waxay gu dhahan jaamacadda waxaa laga samayn jiray waktigii hore farsamadan karateyga kaarteyga bahalka la idhaahdee lootooyinka iyo sabaaxadaha iyo srotroga ayaa lagu baran jiray bay dhahaan qeyb section kamida jaamacad oo la xidhiidhay dhismaha jirka oo jaamacadda waa la qaadanaya si markaa cajsiga u bao qaybo tababarkaasba iyaguna iska jiri jiray oo mararka qaarkood dawladuhu keeni jireen dad khibrad ule iyo aqoonoo tababar la siin jiray iminka waa la joojiyey bay dhahan lama arki karabe ka hawshaa lagu arkana maraykan buu nagu soo jeedinayaae waxabsi waa wixii la samayn jiray bila ka hor iyo sanada ka hor baa la mamnuucay inaga ilaali inaga ilaali ilaa dabeetana xataa asbaxa annaasu kawmatan min ashaxm ilaa dadku ay noqdaan xaydh buurbuuran oo fadhida ayuu maydhaamo qon doonaan waxay iska celiyaan iska daaya oo mid walba halkiisa lagu qabsado yahuudda iyo caalamka qarbiguna habli yaryaraabaa diyaaradaha kicinaya oo diyaaradihii casriga ahaa kicinaya oo ku tababaranaya saa wada wax kale iska daaya waaya tababarka noocana xikmadiisii haddaynu saa usoo aragnay ujeedada islaamka uu ka leeyahay ma lagu qaadan karaa talow sharad ma lagu kala dhigan karaa taasuu iyadana xusi doonaa wuxuui watasixu lmusaabaqatu tartanku waxa uu ku ansaxaya abuu ku yidhi cala dawaabi xoolihii gaadiidkii weyi waa fardihii iyo geelii waalmunaadalatu bisihaan waalmunaadalatu iyo dhugtan bisihaani sahamku waa leebka leebaba lagu dhugtamo iyadana wuu ku ansaxaya idaa kaanat marka ay tahay almasaafatu macluumata masaafada lagu tartamayaa marka la yaqaano sidaa nebigu uga ugu calaamadiyo yihi halkaana waa laga bilaabaya halkaana waa laga soo jiiraynaya waa in masaafada la garanaya wa sifatu lmunaadarati dhugtanka tilmaantiisuna macluumatan mid la yaqaanayo oo habka loo dhugtamayaana waa inuu yahay mid la yaqaano oo aan muran ka dhalan ilaa waxaa muranka haddii uu muran ka dhalanaya waaba la isku khilaafi karaa la isku layn karaa marka sifatulmunaadara dhugtanka sifadiisu macluuma mid la yaqaanay halkaasaynu ku dhufanaynaa ka halkaa gaarsiiya saas weeye kaas kaasaa helaya intaas wey haddii haddaba adduun ay noqoto maxaa la yeelaya hadii la idhaha adduun hala bixiyo tartanka noocana ama kii shiishka ama kii tartankii orodka ama waxa muhiimahun inaanu noqonin mid qabaar ah ama maysirka bahalka la idhaahdo inama alkamru walmaysiru walansaar ris waa inaanu kaa noqonin sawirkii qabaarka waa inaanu yeelan sawirka qabaarkuna muxuu ahaa in kana lacag bixiyo kana lacag bixiyo ama lacag ha odhana in kana uu wax dhigo kana uu wax dhigo noocay doonayaan ha ahaadeen dabeetana ka kolba laga badiyaa ama ka badiyaa uu wada qaato wixii ka badiyaa labadii dhinacba wixii ay dhigeen wixii siiya wixii kale uu isku darsado sawirkaasuu lahaa qabaar sawirkaasu waa inaana yeelan ee sawiradan soo socda ama tilmaamahan soo socda waa inay mid un yeelataa wax waa la dhigi karaa adduuna laakiin adduunkaa qof uu isku shubanayo waa inaanu ahayn tiibuu sheego waxau ihi waya wayukraj wayukriju lciwad ciwadka waxaa bixin kara macnaha waxaa adduunka dhigi kara axad lmutasaariqayn labada tartamaya midkood xataa inahu kaa wax dhigay idaa sabaqa marka uu badiyo istaradahu wuu soo ceshanaya wain subiqa haddii laga badiyana akhadahu saaxibuhu lahu saaxibkiisaa qaadanaya wain akhrajaahu labadooduba macan haddii ay wada bixiyaan lam yajuz ma banaana ilaa an yudkhilaa baynahumaa dhexdooda inay geliyaan mooyaane muxalilan mid maxlala muxalil ahoo u xalaaleeya fain sabaqa haddii uu markaa dheereeyo kan udhexeeya akhada alciwada wuxuu qaadanayaa wixii la dhigay wain subiqa haddii isaga laga dheereeyana lam yaqran ma magdhabayo intaasuu ku saddexdaas siyood buu ku banaan yahay waaya marka halkan waxa uu ku sheegay saddex xaalo saddex xaalo ku sheegay oo saddexdaba wixii la dhigay ee adduun ahaa la bixin karayo lana qaadan karayo iyo xaalad mamnuuca afartaa xaalo sheega xaaladda horeysa waxa wey labadii qofa tartamayaasha mid kamid a baa wuxuu leeyahay anigaa bixinaya adduun intaa le haddaad iga badiso waayahay buu le hadii aad haddaad iga haddaan kaa badiyo intaada waan qaadan doonaa haddii adigu aada iga badisana dee la noqo taas way iska banaanta xataa idaa sabaqa istiradahu kan bixiya haddii uu badiyo wuu la soo noqonaya taas waa tilmaan tilmaanta labaadna waxa wey haddii isaga laga badiyana dee waa laga qaadan wain subiqa akhadahu saaxibuhu lahu haddii isaga laga badiyana dee waa laga qaadan doonaa laakin kaa kale badiyay dee waxba muu dhigin adduuna hal dhinacun baa wax bixiyey labadii dhinac waxa may bixin ninkan ku galayna dee wuu iska arkayaa marka in saaxiibkaa kale uu wax ka qaado uguma talagelay intiisana waa sabiilullahi tabarucun iyo tasjiicun ba iska noqon haddii haddaba wuxuu ku labada dhinacba lacag ay bixinayaan ama adduun waa in akhrajaahu macan lam yajuz kana wuu dhigay kana wuu dhigay ma banaano markaa tartan inay galaan waayo waa turubkii waa qabaarkii waa maysirkii waa sharafkii ma banaano waxay banaanaan kartaa abuu ku uhi muxallil hadday samaystaan muxallilkuna waa qof saddexaad hadday toban tartamayaan saddex afar kale ha isku dhex dareen kuwaas markaa iyagu muxallilka la idhaadaa waxba bixin maayo waxla wuxuu bixinayaa ma jiro waa kaasoo waxa uu ku haddii uu isagu badiyo ciwadkuu qaadanaya haddii isaga laga badiyana haddii isaga laga badiyo wax magdhaba la weydiin maayo isaga haddii isagiina la weydiiya waxay noqonaysaa sharadkii haddii isaga iyo mid kale ay badiyaana dee labadoodaasuba qaadan doona wixii mar walba tilmaan aan tii qur-aanku diile ahayn waa inay tahay tan uu sheegaya marka ama isaga iyo mid kalaa badin ama waxaa badin doona isagii baa badin doona labada xaalaba waa suuragal haddii isagii laga badiyana waxba la weydiin maayo ee kaa kale badiyuunbaa qaadan doona lam yajuz ma banaano ilaa an yudkila baynahuma muxallila fain sabaqa akhada alciwada wain subiqa lam yaqrab isagu magdhow ma leh wain sabaqa maca axadihima akhada alciwad almashruud min alaakhar markaa kii kalau ka qaadanaya wixii la shardiyey kolkaana sifadaa qamaarkunbaa la iska ilaalinaya markaa tartankaas ujeedadiisu waa taa waana la isku waafaqsan yahay kolkaanu tartankani wax adduuna wadan inuu xalaal yahay bal uu yahay mid la dhiirigeliyey waa la isla waafaqsan yahay haddii markaa uu noqdo mid lagu tartamayo oo wax la bixinayana sida ugu wanaagsan ee la isku waafaqsan yahay waxa weeye in gacan saddexaad wax bixiso oo aan tartamayaashaba ahayn aqoon iyo awood mid kastaa lagu tartamaye gacan saddexaad oo ka madax banaan tartamayaasha waa inay idhaahdaan annagaa wixii bixinayna qofka dheereeye ama awood bata ama waxaa shiishkaela ama sa aqoontiisu badata annagaa bixinayna wixiisa sida ugu wanaagsanna waa sidaa haddii dhinacyadii wax ka baxayaanna waa in kaa muxallilka ah ee soo dhex galayaa jiro marka aahaar ka soo aroortay waktigii asxaabtana waa ay sheegayaan waxa uu tilmaamayaa xadiidka musnad imaam axmed ku sugan anas uu warinayo waqad su-ila akuntum turaahinuuna calaa cahdi rasuuli illaahi miyaa rahan dhigi jirteen nacam laqad raahana calaa farasin lahu yuqaalu sabxa fasabaqa annaasa fahasha lidalika waacjaba xadiidkaasoo darajadiisa aanu takhriijinin sheekhu waxa uu tilmaamayaa in waktigii nebiga uu faras dhigay uu yihi qofka ka badiya ha qaataba dabeedna isaga faraska laftiisiibaaba ayaa sabaax baa la odhan jiray oo sabxa baa la odhan jiray macnaha kii dabaalanaya orodka dheeraynaya isagii baaba badiyo nabigu ku farxay calayhi salaatu waay intaasaynu ku daynay wallahu aclam
wasalaatu wasalaamu calaa sayidina maxamedin wacala alihi wasaxbi ajmaciin su-aasha u horeysaa waxay leedahay ilmaha yar ma loo wanqalayaa haddii uu dhimasho kusoo dhaco ama intaan loo wanqalin haddii uu dhinto
ilmaha yare hadduu naba kusoo dhasho wuxuu la mid yahay qof weyn qof weyn buu la mid yahay macnaheedu waxa way haddii la dilo magtiisa waajiba haddii walqalay noqoto waa in loo walqalaa haddii dhaxal ay noqoto dhaxalkii buu leeyahay isna waa la dhaxli karaa qof weyn buu la mid yahay axkaamtiisu waxay la socotaa nolosha hadduu kusoo dhaco baktina markaa walqal ma laha iyo axkaamtaa kale toona
su-aasha labaad ilmuhu markuu dhasho waxaa la yidhahdaa kitaabkaa loo eegayaa magaciisa maaa kitaabkaa looga qaadaya maxaa ka jira markaa magaca noocaa loo eegaya
nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu tilmaamay ilmaha in magac wanaagsan loo bixiyo marka magacyada ugu fiicanna dee waynagaas xusno cabdiraxmaan iyo cabdallah afdalu asmaa buu ku tilmaamaya wa asdaquha xaaris wa hanaan magacyada waxa ugu runsan buu yihi xaaris iyo hanaan waa kii macnaha labada ereyba waxay tusinayaan qofkan yari markuu soo dhashay wuxuu xambaarsan yahay xaarisna waa kii wax beeranayay hamaamna waa kii hambiga xambaarsanaa wey waa magacyo runa wey magacyo uu nebigu diidayna way jiraanoo yasaar iyo aflax iyo najiix iyo kuweelaas oo tafaa'ulkoodaa xun yasaar waa kii hodanka ahaa aflax waa kii maaragtay liibaanay najiix waa kii isaguna najaxaye liibaanay markaa haddii la idhaahdo hunaaka yasaar waa ninkii hodan ma joogaa oo maya la idhaahdo dee ma hodmin wey marka xagga tafaa'ulkoodaa xun oo gabadhii bara la odhan jiray samo ayaa gabadh loo bixiyo saynab uu isagu ugu bedelay marka magacyaasha noocaasee lii tusinaya faanka iyo maaragtay qofkii oo la taskiyeyna waa in laga daayo sidoo kale kuwa shar kalena waa in laga daayo marka magac wanaagsan magacyada malaaigta iyo kuwa ambiyada iyo kuwa fiifiican baa loo bixinaya asmaada ilaahay loo ibaafeynayo magacyada markaa la diiday waxaa kamid a magac kii ilaahay aan ahayn loo ibaafiyeyo cabdu fulan oo kale oo maaragtay cabdulcuza sidii de gaalada waa ubixin jireen kuwaasaa mamnuuca marka wax kitaaboo la furi jiro waktigii nebiga muu jirin laakiin waa qadiyada suuq iska yaro furmay uno ninkii wadaadka ahaa unbaa dayrabiga u yaro baadho magaca hooyada iyo magaca aabbaha iyo maalintuu dhashay iyo xisaab unbuu u galay aljabru ku xisaabiyey dabeetana shaqadaa uu qabtay ee xisaabta ayuu isaguna wax kaga qaatay ila wuu xisaabiyey maxaa kaleaynu dee odhan karnaa kitaab laakiin la eegayaa ma jiro kitaabka loo eegayaa waxa weeye qur-aanka iyo xadiidka waxay ogolyihiin magaca
su-aashadina waxay leedahay qofku marka uu dhimanayo in qiblada loo jeediyo ma sunna mise waa maxay tahay macnaha shareecadu ka qabtaa
haa qiblada waa loo jeedinayaa mark qofku marka uu sii dhimanayo siduu nabiguba ku taliyey calayhi salaatu wasalaam inantiisii markii la maydhayay asxaabta qaarkoodna ay ku dardaarmayeen mahoba macamr ibnu caas buu ahaa qiblada ii jeediya sidaa i maydha sidaa dhaha nabiguna calayhi salaatu wasalaam waxaa u door biday labada qof marka ilka la dhigayo in xataa kooda badan buu lahaa kooda qur-aan badan ee xagga qur-aanka aada u yaqaanu lahaa xagga qiblada sii xigsiiya marka qibladu ifka qura inaga hadhi mayse ilaa xataa qofku marka uu dhinto waa loo jeedinayaa meydkiisa iyo iyo luxudka labadaba ilaa culimada ay tilmaamaan kole hadduu nabigu sidaa yihi calayhi salaatu wasalaam oo la tilmaamo iyada oo aan la aasin macnaa qibladii iyadoo laga jeediyay haddii la aaso xabaasha intoo la foqo ayaa meydka qiblada loo jeedinaya ilahay arkaasay culimadu gaarsiiyeen dadkan kollay sanaaduuqda lagu keenana bal iska hubsada iyagana gaaladu cirkay ujeediyaan bogoskan yar dadkeena lagu keene meydkooda dabadda laga soo dhoofiye ma ufiirsateen aadaa xaqullahum sidaynu leenay iyo hebel baa dayuurad lagu keenun baynu aasnaa qibladaa loo jeediyaa qofka san baalkan yara sida crosska u samaysan ee sanduuqa intoo lagu soo dhoofiyo ayaa isagoo meydku saa utaliganoo qiblada ujeeda ayaa dhinacu u ballaaray un baa loo dhigaya dhabarkiiya iska taanaha loo fiirsado
su-aashana waxay leedahay nin baa dhowr habeen soo celceliyey waa waxaan leeyahay buri ernig ernig baan leeyahay macnaha Ele- allergic.
xasaasiyad baan leeyahay markaa salaada subaxii way dhibaysaa buri marka ma ga- haddaan ma gabagabaysan karaa buri ma laga sixi karaa inaan gabagabaysan
kolle waxaad isku dayi doontaa dee intii aad kari karayso ilahay wuxuu inagu adoonsaday mar walba waxaynu karayn dee xasaasiyaddu waxa ay ku qabanaysaa uu yahay qabow dee ku talagalo falas biyo diiran ku shubo dabeetana biyo diiran iyo meel diiran oo markaa aad yar dugsiday dee ku weysayso hadday saa kugu daynayso haddii subaxa un eeganaysana oo waaberiga un ayla socotana taasina waa arrin kale laakiin kolleyba inta aad kari karayso waxay u badan tahay in qofka waxa ay ku qabanaysaa uu yahay qabowga meel qabow iyo biyo qabow marka taasuu ka diyaar garow oo inta aad kari karayso cibaadada inaad ku tala gasho wey
jasaak allahu khayr maxamed saamuna jirin waxay nooga horileedahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته